wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya sheekh mukhtaar roobow oo kulan la yeeshay gudoomiyaha guddiga adeegbixinta xajka iyo mas-uuliyiin ka socda shirkadaha duulimaadka xujayda sanadkan ayaa ka warbixiyay qiimaha lacagta xujayda ee sanadkan ku baxayso wasiirka ayaa intaa ku daray inay jiraan kooxo qaab xatooyaha xujayda uga qaada lacaga sharci darro ah lalana xisaabtami doono xajka qiimihiisa annaga waxaan ugu nimid wasaaradda markaa nimid sanadkii laba iyo labaatankii xujaydu ku xajiyeen shan kun iyo laba boqol iyo soddon baan u malaynayaa kadib anagu runtii waxaan ku dadaalnay oo madaxduna nagu amreen in xajka aada qiimihiisa loo dhimo inta tabar ahba waa dhinnay sanadkan wax yar baa ku ziyaaday sanadkii hore marka loo fiiriyo intaasna waxaa keenay adeega guud ahaan oo iska kordhayo hoteelada iyo waxyaabo lamida marka sanadkan qiimaha xajku waa afar kun lix boqol iyo afar doolar qiimaha ay dowladda soomaaliya goysay xajka u goysay waxba laguma dari karo waxaan la socnaa anoo shirkadaha guud ahaan ammaanay haddana shirkado mas-uuliyaddooda garab marayo oo waxaan oga ognahay isku dayaya ama isku dayay qiimihii xajka inay kordhiyaan oy suuq madow ka dhigaan oy dadka lacag dheeriya ka qaataan waxaan leenahay taasu dowladdu way daba taagan tahay amniga iyo garsoorkuba way daba taagnaan doonaan wasaaradduna way daba taagan tahay waxaan rabnaa horta dadka shaqadaas oo kala haya oo xajka kordhinaya ka waantoobaan leenna idinma roona annagana nooma roona dalka uma roona xajigaa soomaaliyeed yaan la dhibin ma la ogola lacagtaa lacag ka badan in la qaado inta la fiiriyey laga shiray la hubiyey ayaa sidaas la yeelay marka intaa wixii ka dheeriya qofka qaadaahu waa qof garab maray qanuunka dalkan iyo dowladnimadaba qodobka labaad oo aan rabay inaan u gudbo waxay tahay waxaan aragnay sanadkii hore kooxo tuuga ah oo magaca wasaaradda inay isticmaalaan rabo ku qaraabanaya oo dadkii dhahaya fiiso becthoo la iib ahaan haynaa wasaaraddan nahay kanaan nahay dad lacag ka gurtay oo ka qaatay sanadkii horey dhacday nin wasaaraddan ka tirsanaa